maxkamadda gobolka baay ayaa dil toogasho ah maanta waxay ku fulisay laba ruux oo ku eedeysnaa gacan ku-dhiignimo horeyna maxkamadda ay ugu xukuntay dil toogasho ah waxay kala ahaayeen dadka la toogtay aadan cali cabdi kaasoo horey u dilay sida xukunka maxkamadda lagu sheegay marxuum macalin daahir cabdulaahi mukhtaar oo macalin iskuul ahaa iyo maxamed geedow nuur oo isaguna maxkamadda ay horey ugu xukuntay inuu dilay jamaal cabdikariin maadey xeer ilaaliyaha maxkamadda gobolka baay mukhtaar dooraale ayaa ku dhawaaqay xukunka toogashada maanta baydhabo ka dhacay cali cabdi macalin isaaq inax xabiibo cali aadan labaatan iyo shan jir ahaa ku dhashay gobolka shabeellada hoose tuulada buulosheekh oo hoos timaada degmada qoryooley degan degmada baydhabo kaas oo hordhaan dil inkijaysidii marxuum leeraayi marxuum macalin daahir cabdulaahi mukhtaar taariikhda markay ahayti labaati sadiid belilamaad lamakun labaati lama geeka oo taariikhda talika fuli tum isiyeedka beliis shanaad lamakun labaati sade muddadaas oo usi hirinaya inta ka dhatiyo maygaadadaasay maxkamad ijraa'aadkii linkatiragali usoo walracfaangayan qaadana xukunshayna dhaqangalnagadi geekana lika fuli eedaysanaha lamaad oo la erow eedaysane maxamed geedow nuurow maxkamadda maybaa ka xukuntay usuuna tum isiyeedka bili shanaad lamakun labaati ilama xukun hay dil toogasho usuna mayba laka fuliyay geek oo taariikhda ata tum isiyeedka bili shanaad lamakun labaati iyoonay sadiida wasiirka cadaaladda iyo garsoorka dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya xasan cabdiqaadir maxamed oo isaguna goobjoog ahaa goobta toogashadu ay ka dhacaysay ayaa sheegay qof kasta oo fal dila geysta in cadaaladda la marsiin doono oo tiirka la keeni doono geekoo taariikhda tumiseedata wali roogna inuuna aragno dad intaas ka xukumanaya dil toogashae in la kafuliyo xukunkii taasoo bilaaw faylana eh runtii dowlad goboleedka koonfur galbeed maadaama tiirka cadaaladdan ay tiirkan ka horeeyo wali guud han go'aansatay qof kasta oo qof dilo in xadka la kafuliyo araadangna la sheeno saraakiisha ciidankana heegangan eyin wali umutaana inka baaqane qof allaala qofkii dacwoan iska uu saldhiga furun saldhiga seedoy maxkamadii jaraan maxkamadoo hay seedoy wali fadaana in inta ka akaato in qof qof dilu ciidamada wali aan marka qabaana in qof qof dili imbaxsida korna oo la haqobodaa wakhtigii fadaasanaga toy maxkamadoona saasoo kale weli heegan ayna qofki qof dili in waajibkii uslaha la marsiyo ma ahan markii ugu horreysay xukun dil noocan uu ka dhaco magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay xabsiga dhexe ee magaalada baydhabo waxaa ku jira dad badan oo dembiyo kala duwan ku eedaysan kuwaasi oo qaarkood dil toogasho ah ku xukuman mukhtaar maxamed catoosh v o a baydhabo